بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب تغليل تحريم الربا wuxuu baabu yahay adkaynta xaaraamnimada ribada qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi aladiina yaakuluuna ribaa kuwa ribada cunaya laa yaquumuuna ma istaagayaan ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaan ilaa midka shayطaan uu dhex galay min almasi ay min ajli اlmasi ama shayطaan uu asiibay min almasi xagga taabashada dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum qaaluu inay yidhaahdeen innama albeycu beycu waxa waye midlu ribaa ribada oo kale wa axala allaahu lbeyca ilaahay beyca waa xaaleeyey wa xarama ribaa ribadana waa xarimay faman jaa'ahu mawcidatun qofkii ay u timaado waano oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa reebtooma oo ribada ka hab falahu wuxuu leeyahay maa salafa wixii hormar wa amruhu arrinkiisuna ilallaahi alla xaggii buu ahaaday waman caada qofkii noqda oo u noqda ila ribaa markii laga waaniyo o laga wacdiyo kadib fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar oo kuwa naarta u saaxiibka hum ayagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna waa kuwa ku waaraya yamxaqu llaahu ribaa allah subxaanahu wa tacaala ribada barakada ayuu tiraa waa baabi'iyaa wa yurbi sadaqaati sadaqaadkana allah subxaanahu wa tacaala waa ziyaadiyaa waa kordhiya ilىa qowlihi tacaalى ilaa alla qowlkii laga gaaro yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah dadka mu'miniinta ah oo ilaahay ka baqa wadaruu ka taga maa baqiya wixii haray min aribaa oo ribada wixii haray oo ribada ka mid a ka fogaado iskaga dheeraada wa ama alaxaadiidu fi صaxiixi fahiya mashhuura ama axaadiida fi صaxiix ku sugan waa axaadiid mashhuura oo caana buy wa minhaa waxaa ka mid a xadiiu abi xadiidu abi hurayrata asaabiqu fi lbaabi qabla xadiid abi hurayra oo ku soo hormaray baabkii baabkan ka horreeyey waa xadiidkii uu nabigu yidhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobadaasi waxaa ka mid ahaa waa aklu riba ribadoo la cuno وcan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi lacana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu lacnaday aakila riba midka ribada cuna wa muukilahu iyo midka cunsiiya rawaahu muslimu zaada tirmidiyu wagayru tirmidiga kayrkii waxay ziyaadiyeen wa shaahidayhi iyo labadiisa markhaati wa kaatibahu iyo midka qorayo intuba waa lacnadayn midka cunaaya iyo midka cunaya kan cunsiinaya siinaaya iyo labada markhaatiga ahee ka markhaati kacaya heshiiska ribada iyo midka u kala qoraya heshiisyada ribada intuba nebiga alayh isalaatu salaam waa lacnad marka ribadu waa min akbari اlkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn oo ugu daran ayay ribadu ka mid tahay ribaduna waxaa lagu bartaa fii kutubi اlfiqhi waana baab gaara oo ka mida min kitaabi اlbuyuuc baabu ribaa iyo noocyadeeda qaybaha ay leedahay halkaasaa maaragtay culimmadu ay ku sharaxeen laakiin alimaamu nawowi wuxuu halkan u keenayaa waa inaan ogaano inay ribadu xaaraam tahay bal xurmadeedu ay tahay mid adag oo daran sidaa darteed waa in la iskaga fogaado o laga dheeraado baabu taxriimi riba wuxuu baabu yahay baabu taxriimi riyaa wuxuu baabu yahay riyada ama yacni istustuska xaaraamnimadiisa arriyaa waa istustuska waxay soomaalidu yidhaahdaan macnaheeduna waxa waaye qofkaani wuxuu camalka u samaynayaa cid markaa uu ka heebaysanayo istusaayo ama ay arkaan ou rabo inay arkaan ama ay maqlaan si loo ammaano riyaaguna waxaa qaaliban sabab u ah alxubu fi اhanaa amaan jacayl xubu hanaa iyo aطamac fi اdunya qaaliban labadaasaa sabab u ah oo qofka markuu cid kale istusinayo danta uu ka leeyaha waxaa waa imaa in la ammaano oo la ihahdo ninkaani waa nin wanaagsan ama in wax lagu siiyo cidduu istusaaya ay wax siiyaan riyaaguna waa xaaraam bal waa min ashirki qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu llaha alla inay caabudaan mooyaane mukhlisiina lahu diin xaalayhim kuwa ilaahay diinka u khaalis yeelaya xunafaa'a xaalayhim kuwa shirkiga ka iishay ila towxiidna u iishay الريان وحو كسو هرجيدا الإخلاص وقال تعالى الله وحو لا تبطلوا صدقاتكم صدقاتك إنها كبر لنا بالمن من شيء والأذى يدب كالذي سيدا متك وكلا ينفق ماله هنتدي سبحنيا رئاء الناس استسس كذتك درتد بحنيا وقال تعالى الله وحو يراؤون الناس ذاتك أي استسيان ولا يذكرون الله اللنا ما حسيان إلا قليلا إلا أن يرمويان وأصل من صفات المنافقين رياقة يستسوس كمنافقين تعانكوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحان مغلب يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال الله تعالى الله وحيد أنا أغنى الشركاء أنا وحان أهي كان أغنيسا شركاء يعني أنا وحان أهي مد يقتوني بدن ووحان كد يقتوما عن الشرك الشرك من عمل قفك عمل فلا عملا عمل أشرك فيه عمل كدحدي أو وداجية معي أنا معي أو إلى وداجية غيري غير كيغا تركته قفك سوان اسكيغا تغيا وشركه أسيغا إيا شركي سوان اسكيغا تغيا يعني وحن كأقبل يا ملها ولذلك عملك أن رياء وعملك واباب إياه وابريا إلهي سبحانه وتعالى أنا ما أقبله عمل للا وداجية غيرك رواه مسلم عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس ذاتك كان أقوه الرأي يقضى الحكومة يوم القيامة ما لنت قيامة يقضى, يقضى يوم القيامة عليه ما لنت قيامة الحكومة رجل وان استشهد لقد لي في سبيل الله طريقي في سبيل الله وقلت جهاد في سبيل الله فأتي به ننكاس ولا ليمي فعرفه نعمته الله سبحانه وتعالى نinkaasi wuxuu garansiiyey nicmadiisa nicmooyinka u galay ayuu garansiiyey xasuusiyey facarafahaa waa garto waaqi qaala wuxuu yidhi allah subxaanaه wataعaalى famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay marka nicmadan aan ku siiyey maxaad ku camal fashood ku samaysay qaala wuxuu yidhi qaataltu fii sabiilik ilaahu waddadaadii ayaan ku dagaalamay xata اstushhidtu ilaa la igu dilay waddadaada oo aan ku dhintay qaala alla wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaa walaakinaka qaatalta laakiin waad dagaalantay waxaad u dagaalantay lian yuqaala jarii in lagu yidhaahdo waa geesi faqad qiila waa la yidhi uma umira bihi kadibna waa la amray fasuxiba calaa wajhih wejigiisa ayaa lagu jiiday xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuray wa rajulun waa ninka labaad wa warajulun iyo nin nin tacallama alcilma cilmiga bartay wa callamah dadkana baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana akhriyay fa utiya bihi ninkaasi waa lala yimi facarafahu alla nicmooyinkiisa ayuu garansiiyey facarafahu nicama nicmooyinkiisa ayuu garansiiyey facarafaha waa gartay qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku camal ugu camal fashay qaala wuxuu yidhi tacallamtu alcilma cilmiga waan bartay wa callamtuhu dadkana waan baray wa qara'tu fiika alqur'aan adiga dartaana qur'aankii baan u akhriyay ilaahay qaala alla wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay walaakinaka tacallamta alcilma laakiin cilmiga waxaad u baratay wa callamtahu dadkana aad u bartay wa qara'ta alqur'aana qur'aankana aad u akhrisay liyuqaala si loo yidhaahdo huwa qaari'un ninkaa waa nin qaari oo qur'aanka ku fiican faqad qiila waa la yidhi intaad rabto waa heshay uma umira kadibna waa la amray fasuxiba calaa wajhihi wejigiisa ayaa lagu jiiday xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuray warajulun iyo nin wasaca allaahu calayh ilaahay uu waasiciyey xagga maalka iyo risqiga ee hantida wa acطaahu alla wuxuu siiyey min asnaafi اlmaal noocyada hantida iyo maalka ayaa la siiyey fa utiya bih waa lala yimid oo facarafahu nicamah alla nicmooyinkiisa ayuu garansiiyey facarafaha waa garta qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha qaala wuxuu yidhi ninkii maa taraktu min sabiilin kama tegin wado ama ariiq tuxibu aada jeceshahay ilaahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo dariiqaad jeceshahay kama tegin ilaa anfaqtu fiihaa lak ilaa adiga darta ayaan wax ugu bixiyey qaala alla wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta laakiin waad samaysay arrinkaasi liyuqaala si loo yidhaahdo huwa jawaad waa deeqsi si loo yidhaahdo aad u samaysay waxaad hanti bixinaysay waxaad maal bixisay waxaad u bixisay in lagu yidhaahdo deeqsi baa tahay faqad qiila waana lagu yidhi warkaasi waad heshay uma umira bihi kadibna waa la amray fasuxiba calaa wajhi wejigiisa ayaa lagu jiida dhulka uma ulqiya kadibna waxaa lagu tuuray fi naari naarta ayaa lagu tuuray rawaahu muslim nebigu salى اllahu alيه wasalam xadiidkan wuxuu uga hadla waa saddex sinfiwa ma la dhahaayo saddex qof ma ah ama saddex shaksi ma ah waa saddex sinfi oo sinfiga hore waxa way nin walba oo ku jihaada fii sabiili اllaahi caza wajal wadada uu ku jihaadayo waa dariiq xaq ah laakiin asiga niyaddiisa ayaa faasida oo wuxuu dagaalka u galayaa in la yidhaahdo hebel waa geesi kaasina nebiga calayhi isalaatu wasalaam kumuusan darin aladiina yuqaatiluuna fii sabiili اllah marka la yidhaha arajulu yuqaatilu xamiyatan wa yuqaatilu shajaacatan ayu dalika fii sabiili اllah qaala wuxuu yidhi man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya اlculyaa fahuwa fii sabiili اllah جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي شجاع حاذق كلمة الجريء أما الجرأة شيخ هذا كان بمعنى الشجاعة أي كفسر مرك قارن واسورة إن لو استعماله لكن أصل كما فرق يا وضحية بين الشجاعة والجرأة شجاعة مروى البوى محمودة waa mid la mahdiyo laakiin jur'adu maxmuuda ma aha bal jur'adu waa madmuuma wax fiican ma alimaam ibnuqayim raximah اllah wuxuu sheegay farqi u dhexeeya bayna الshajaacati waاljur'a wuxuu yidhahda ashajaaca min alqalbi shajaacadu xagga qalbiga ayay ka ahaataabu wa hiya habaatuhu waاstiqraaruh cinda almakhaawif shajaacadu waxaa waay sugnaanta qofka uu sugnaanayo cinda almakhaawif cabsiyadu markay jiraan agteeda marka waxyaaba laga baqa ay jiraan ama ay soo darsaan qofka sugnaanta uu sugnaanayo way shajaacada wa huwa khuluqun yatawalladu min asabri waana akhlaaq ka dhalanaysa buu yidhi xagga sabarka wa xusni danni iyo malo wanaag shajaacadu waa khuluq ka dhalata sabar iyo xusnu danni malo wanaagsan fa innahu mataa danna adafar wa saacadahu sabr habata fa innahu mataa danna adafar markuu maleeyo buu yidhahdo qofka geesiga ah addafar guul qofka geesiga ah xusnu danniga uu sheegaayo mar walba guulow rajeeyaa qofka geesiga ah jab iyo maaragtay in laga adkaanayo ma rajeeyo marka hadduu rajeeyo buu yidhi addafar oo ah inuu guulaysto hadduu malaynayo wa saacadahu sabr sabarkana uu saacido sabata waa sugnaanaya asagoo malihiisa iyo rajadiisu wanaagsanay haddii haddana sabarku uu kaalmeeyo qof sabarla uu yahay qofkaasi waa sugnaadaa geesinimaduna waa sugnaantaas waa kamaa ana aljubna sida wuxuu yidhi fulaynimadu yatawalladu uga dhalanaya min suu'i danni malaxun wa cadami sabri iyo sabar la-aan fulaynimo waxay ka dhalataa buu leeyahay malaha xun iyo sabar la-aan falaa yadunnu dafar qofka fulayga ma malaynaayo inuu guulaysanayo marka ugu horeysaba inuu jabaayuu sawiranayaa fulaygu idan meeshaasi waxaa ku baxay malihii wanaagsana ayaa ku baxo qofkaasi malihiisu waa xun yahay walaa yusaaciduhu sabr sabarkuna ma saacidayo sabar ma jiro marka ugu horeysa wuxuu aaminayaa in laga adkaanaayo sabr iyo dulqaadna ma laha haddii labadaa marka qofka uu ku sifoobo fulaynimadu ayadaaba imaanaysa oo fulaynimadu waaba noocaas wa aslu ljubni min suu'i danni buy fulaynimadu asalkeedu mala xun bay ka timaadaa wa waswasati nafsi iyo nafta oo ku waswaasta bisuu'i xumaan naftaa waxaa gelaya waswaas ah mala inuu mar walba qofku maleeyo xumaan isagoo laga adkaaday isagoo la dilay isagoo la dhibaateeyey sidaasaa nafta mar walba waswaaskaa soo galaya sabar saacidaayana ma jiro malihiisu waa liitaa qofka fulayga kaasi marka waa shajaaca wa ama aljur'a amaa wuxuu yidhi jur'ada fa hiya iqdaamun aliqdaam bimacnaa qofka waxaa waaye meelihii laga baqaayo inuu u hormaro sababuhu qilaة اlmubaalaa jur'aduna sababteeda waxaa waaye buu yidhi qilaة اlmubaalaa qofka inuusan waxba u aabbayeelin ama inuu wax u aabbayeela ee yarta wa cadamu الnadari iyo inuusan fiirinaynin fi lcaaqibati waxyaabaha caaqibada ee wax ka imaan karaanna ma fiiriyo qofka jariia qofka jariia ah jur'adiisa waxaa sabab u ah inuusan u aabba yeelaynin waxyaabo badan oo ay tahay in la ictibaariyo sidaasoo kale waxaan maxaa ka dhalanaya caaqibadu maxay noqon doontaa ma fiiriyo qofka jariia idan jur'ada sifo wanaagsan miya marka dhankaa laga fiiriyo sifo wanaagsan ma ah laakiin geesinimadu waa sifo wanaagsan bal taqadumu الnafsi fii gayri mowdic اliqdaam markii la soo koobo jur'ada waxaa waay taqadumu الnafsi nafta horumarkeeda ay u horumaraysa fii gayri mowdici اliqdaam meel aan ahayn meel lagu hormaro taasaa waxaa la ihahdaa ajura jur'ada sababteeda xikmad darro wa qof caaqibo fiiriyana ma ahan qof waxyaabahan waxa ka dhalan karo masaalixa ka fakira ma ama mafaasida bal jur'ada waxaa la yidhaahdaa naftu inay u hormarto meel aan loo hormaraynin ama mowdici lagu hormari lahaa aan ahayn laakiin shajaacadu ayadu waxaa waaye qofka meesha dhiiranaan u baahanna waa ku dhiiranayaa meesha u baahan in dib looga baxana dibu uga baxaya qofka geesiga mar walba wuxuu qiimeeyaa cawaaqibta iyo waxyaabaha ka imaan kara asoo haddana aan cabsiyo fulaynima aysan u geynaynin arrinka amaa jur'adu sidaa maa jur'adu xikmad la-aanay ku dhisan tahay jurada sabab xikmad la-aanay ku dhisan tahay iyo qofka inuusan ka fakeraynin waxyaabaha ku imaan karo farqigaasaa wuxuu u dhexeeyaa bayna ashajaacati waاljur'a laakiin xadiidka markii la leeyahay lian yuqaala jari jari bimacnaa shujaaca halkaan lagu fasiraya maxaa yeele dabcan in la ammaanu ninkaan raba waa dagaalamayaa wuxuu u dagaalamayaa si loo yidhaahdo geesi baa ta soo riyaa ma aha riyaagaasi sababtii ayuu naar u galay ninkaan camalkiisu lilaahi ma ahayn ee wuxuu ahaa in la ammaano kii cilmiga bartay dadkana barayo asigana maaragtay aan ku camal falaynin ujeeddadiisuna ay tahay in la ammaano asigana ammaantii waa helo waxaa la leeyahay faqad qiila intaasaa awalba ujeeddadaadu ahayd waana lagu yidhi idan waxaagii adduunyaaad ku qaadatay wa aakhira waxaad ku leedaha malaha naartaa lagu ridaya ciyaadan billaah ninka saddexaadna waa nin hantiilo ah waxbuu sadaqeeyaa fii sabiili اllaahi caza wajalla ayuu maal badan ku bixinaya laakiin wuxuu hantidan u bixinaayo niyadu ma wanaagsan niyadiisu waxa waaye in la yidhaahdo hebel waa deeqsi camal walboo khayra wuxuu leeyahay diyaaraan la-ah wax walba anaa ku bixinayo laakiin niyadiisu waxa waaye dadkan aada wax siinayso ama mujtamaca ku arkaya ha ku ammaanaanoo ha yidhahdaan alla ilaahay fulaan waa deeqsi faqad qiila asigana waa la yidhi bu yidhi alla subxaana wa tacaala kadibna naartaa lagu jiidayaa xaggeeda saddexdaa sinfi camalkooda waxaa baabi'iyey arriyaa camalka saddexdaa sinfi riyaa baa baabi'iyey marka xadiidka wuxuu daliiluyaa riyaaga khatarta uu ku le yani ku yahay qofka camalkiisa waxaana muhiima in la iska ilaaliyo wa can moxamed ibni zayd ibni cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana naasan qaaluu dad baa waxay yidhaahdeen anna naasan qaaluu lah dad baa waxay ku yidhahdeen innaa nadkhulu calaa salaatiinina annagu salaatiinteenna ayaan u galnaa madaxdeenna fanaquulu lahum waxaan ku nidhaahnaa bikhilaafi maa natakalamu wixii aan ku hadlayna wax ka duwan idaa kharajnaa min cindihim haddaan agtooda ka soo baxno yacni madaxda markaan u galno warka aan ku dhehayno bannaanada markaan joogno waraan ahaynaan hortooda ka nidhaahna qaala ibnu cumar radi allahu canhuma ibnu cumar wuxuu yidhi kunnaa nacuddu haadaa arrinkaani waxaan ku tiri jirnay nifaaqan nifaaqaan ku tiri jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waqtigii nebiga calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeele lawajiilanimaa ka muuqata markii suldaanka loo galo waxaa loo muujinayaa in la jecel yahay waxaa loo muujinayaa in laga raali yahay xukunkiisa iyo maamulkiisa markii bannaanka loo soo baxana waxaa la leeyaha lacnadu ha ku dhacdo oo waa la lacnadaya oo waa la caynaya oo waa la duraya waa labawajiilannimo wa arrintaas ibnu cumar wuxuu leeyahay zamankii nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxaan ku tiri jirnay inay nifaaq rwah الbخaariي وعan jud بn cabd لlahi bn sufyaan qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu slى الlahu عalيه waslm man samaca samaca allahu bih waman yuraa'i yuraa'i allaahu bih labada kelimadood waxaa fasiraya alimaamu الnawowi mutafaqu calayh warawaahu muslimu ayضa min riwaayati ibni cabaasin radia allahu canhuma samaca bitashdiid اlmiim wa macnaahu ashhara camala qofkii camalkiisa caam bixiya wa macnaahu ashhara iyo adhara waa isku mid laakiin dabcadda aniga aan haysto ashhara bay qoraysa laakiin ashhara waa bimacnaa adhara qofkii camalkiisa muujiya linnaasi dadka u muujiya riyaa'an istusus darteed samaca allaahu bih ay fadaxahu yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala ayaa fadeexaynaya maalinta qiyaama calaa ru'uusi alashhaar wa macnaa man ra'aa ay man adhara linnaasi alcamala asaalix qofkii dadka u muujiya camal saalixa liyacduma cindahum si agtooda uu ugu weynaado raa'a allaahu bih ay adhara sariirata allah subxaanaه wa tacaala wuxuu soo muujiyaa waxa uu qarsanayo calaa ru'uusi اlkhalaa'iq calaa ru'uusi اlkhalaa'iq khalaa'iqda dushoodaa laga soo muujinaya yacni khalqigoo wada jooga ayaa bannaanka waxaa la soo dhigayaa wuxuu qarsanaya qalbigiisa ku jira min raxmat illaahi caza wajalla waxaa ka mida iyo asturaadda ilaahay dadka quluubtooda waxa ku jira inaanan bannaanka lasoo dhigin maxaa yeele allahu aclam qof walba waxbaa qalbigiisa ku jira waxaa laga yaabaa dadka qaar qalbigooda inay ku jirto riyaaga laga sheekeynayo in badan laakiin maalinta qiyaamo waa maalin xisaabeed wixii adduunyada lagu qarinayo bannaankaa lasoo dhigaya wixii adduunyada lagu qarin jiray bannaankaa lasoo dhigaya waa lasoo daahirinaya qofka marka camalkiisu uu ahaa riyaa oo alla dartii aan ahayn ee niyaddiisu ay ahayd keliya inuu maaragta la ammaano ama in la jeclaado ama in wax la siiyo qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala bannaanku wuxuu soo dhigaya wuxuu qarsan jiray waa la fadeexaynaya macnaa ujeeddadu waa in la fadeexaynayo وعan abi هurayrata radي الlahu canهu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam man tacallama cilma qofkii cilmi barta mima yubtagىa bihi wajه الlah oo ka mida waxyaabaha wejiga ilaahay lagu dalbayo laa yatacallamuhu uma baranayo cilmiga ilaa liyusiiba bihi ilaa cilmiga sababtii inuu ku asiibo mooyaane caradan min addunyaa dhadhalaal adduunyo qofkii sidaa cilmiga u barta lam yajid heli maayo carfa aljannati jannada carafteeda heli maayo yowma alqiyaama yacni wuxuu ula jeedaa riixahaa udgoonkii jannada heli maayo yacni iska daawaayo inuu galo ee raa'ixadii jannada xataa soo gaari mayso rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix sheikh raximah اllah laba xadiid oo cilmiga labadaba saamayn ku leh ayuu hadda baabkan ku sheegay xadiid waa xadiidkii dheeraa xadiid abi hurayra waxaa ku jira nin caalimah oo cilmiga u baranaya si loo yihaahdo waxaa tahay caalim ama loo yihaahdo waxaa tahay qaari camalkiisu waa khasaaray tacabkiisa iyo daalkiisu waa khasaaray bal wuxuu ku mudanayaa cadaab ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku khatimay xadiid abi hurayra man tacallama cilma mima yubtagىa bihi wajه الlah cilmigu cibaado waayo sida salaada iyo soomka iyo zakada loo baahan yahay in ilaahay loo gaar yeelo ayaa cilmigan waxaa la rabaa in ilaahay loo gaar yeelo oo haddii aad baranayso iyo haddii keyrkaa aad baraysa labadaba waa inaad ilaahay u khaalis yeesho subxaanaه wa tacaala adigoo ilaahay ugu dhowaanayo haddii laakiin aad ilaahay keyrkii u leexiso oo alla keyrkii aad la wadaajiso oo adduunyo dartii cilmiga aad u barato lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ma helaayo udgoonka iyo carafta jannada meeshaan ama xadiidkan arrintaa uu tilmaamayo waa arrin aad iyo aad khatar ugu ah dadka cilmiga barta dadka cilmiga barta ee in badan ama qaar badan oo ka mida markii aada la hadasho ama qaarkoodna waa caddaysanayaan oo wuxuu le aniga waxaan wax u baranayaa waxaan rabaa inaan ku shaqaysto ninka yaraa cilmi inaan ku shaqaystaan u baranayaa waxaa u dhaantay cilmiga adduunyada inuu barto maxaa yeele kaas hadda cibaado maaha amaa cilmu sharci inta barto oo diinka ilaahay aada barato ujeeddadaadu ay tahay ku xamaalo khatar weyn wey waciidkaanaa kugu dhaboobaya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama maxaa yeelay waa camal saalix ah waa cibaada sarfuhaa ligayri illaahi caza wajalla waa shirki ma bannaana ilaahay kayrkii inaad u leexiso alla kayrkii aada la wadaajiso mar walba marka cilmiga markii la baranayo ama aad dad baraysa labadaba maxaa aasaas u ah alikhlaas aasaaskaagu waa inuu ikhlaas noqdo camal aan ikhlaas lahayn waa guri aan aasaas lahayn guri mar hadduu aasaas lahaynna ma taagnaan karo waa inuu dumuu baaba'awo camal walboon ikhlaas lahaynna ilaahay ma aqbalayo subxaana wa tacaala ilaahay kaa aqbali maayo mana kaa yeelayo waxaa keliya ilaahay camal kaaga aqbalaya waa inaad u khaalis yeesho adigoo raacinaya mutaabacatu nabiy sala allahu calayh wasalam oo rasuulkana raacaya dariiqiisa marka riyaagu waa khatar in badanna waa fii kutubi alcaqaa'id waa lagu soo arkay gaar ahaan fii kutubi tawxiid culammadu waa u baabeeyaan riyaaga iyo wamaa yatacallaqu biriyaag walaxaadiidu fi lbaabi axaadiida baabka ku soo aroortay kasiiratun way badan tahay mashhuuratun waana axaadiid caana buy wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin